ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى الله في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa toddobiyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo talaadaha barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqeymaha yuhuudda oo weli ku socda muslimiinta reer falastiin iyo xoogaga muqaawamada ah oo fuliyey howlgallo lagu beegsaday ciidamada yuhuudda xukuumadda rawaafidda ciraaq oo dil toogashaha ku fulisay dhallinyaro muslimiina dowladda shiicada iiraan oo safiir cusub usoo magacowday waddanka suudaan haweeneyda u tartamaysa xisbiga dimuqraadiga ee maraykanka oo weerar afka ku qaaday donald trump madaxweynaha dalka uganda baadiriga lagu magacaabo yuweri musefeni oo u goodiyey dad abaabulaya bannaanbaxa ka dhaca waddankaas ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
waa hagaag qodobadaasoo idil goor dhoweeyaad maqli doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqeymaha yuhuuddu ay ku hayso muslimiinta reer falastiin ayaa galay maalintii laba boqol sagaashan iyo koowaad oo xiriira iyadoo xoogaga muqaawamadan ah ay fuliyeen weerar lagu beegsaday ciidamada yuhuudda haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan beder
عزف الرصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سبر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا يا عمي احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أحد يشوفك.
منك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wado marinka khaza waxaan maanta oo talaada ah dhanka kalena ku beegan maalinkii laba boqol iyo sagaashani koowaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xoogogalla ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanada daanta galbeed dagaallo xoogan oo lagu jebiyey askarta ciidamada sahaynada iyo nin falastiiniya oo khaarijiyey askari yuhuudda oo xabsiga ku tacdiibin jiray wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiidaa khaza war ay soo saartay saacado ka hor waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kiceen in ka badan saddex dhacdo xasuuq wuxuushlimaa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaana xasuuqyadani ku shahiiday dad gaaraya saddex iyo labaatan ruux halka ay ku dhaawacmeen sagaashan iyo kow ruux oo kale xasuuqyadan ayaana waxaa si isku mid a u martigelinayay guud ahaan deegaanada ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah ciidanka sahaynada yuhuudda waxa ay weerarkii maalintii shalay ku qaadeen magaalada khanyunis waxay tirada dadka ay halkaasi ku dileen ay maraysaa in ka badan toddobaatan ruux halka ay dhaacudna marayaan laba boqol oo ruux sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee khaza ciidamada sahaynada yuhuudda ayaana waxa ay sii ballaariyeen howlgalkii ay shalay iclaamiyeen ee ay ku qaadeen magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza arrintan ayaa kusoo aadaysa iyadoo bishii tobanaad oo xidhiidh ah ay ciidamada yuhuudda ku hayeen dadka ku dhaqan khaza xasuuq iyo duqeymo aan loo meeldayin subaxnimadii shalay oo isniin ahayd ciidamada yuhuudda oo weli sii wada gumaadka aan loo meeldayin iyo barakicinta ay ku hayaan dadka reer khaza ayaa waxay si lama filaan ah weerar cirka iyo duuqeymo madaafiic ah ku qaadeen aagga bari ee magaalada khanyunis taasi oo keentay dhimashada dad caruur iyo haween u badan in adeegyadii aagaasi ay ka qaban jireen ay hakad galeen sababo la xidhiidha duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee ay ciidamada yuhuudda halkaasi ka wadaan taasi oo muujinaysa in xaalad bani-aadilnimo oo cakiran ay ka jirto khanyunis iyo guud ahaan marinka khaza sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqeyn xoogan oo xagga cirka ay ku beegsadeen mid ka mid ah taawarada ku yaala caynujaaluud waxaana halkaasi ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah ciidamada yuhuudda waxay weerar rasaaseenah ka geysteen waqooyi bari xerada annuseyraadi magaalada khaza waxaana halkaasi shacabka riidka ah ku gaaray khasaare kala duwan iyadoo ay sidoo kale taangiyada iyo gawaarida gaashaaman ee ciidamada yuhuudda ay weerar midkaa la mid ah ku qaadeen xerada albureej ee bartamaha khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaana halkaasi ka dhashay guri ku yaala xerada jabaaliya ee magaalada khaza waxaa ku shahiiday afar ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo riid ah sida ay warbaahinta u sheegeen ilaa waride maxalli ah deegaanka alqaraar ee bariga magaalada khanyunis dhaca waxay ciidamada saynada yuhuudda ku garaaceen madaafiicda goobta waxaana halkaas sida la soo warinaya ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira sidoo kale laba duqeyn ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen guri ku yaala magaalada khanyunis ee marinka khaza khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaana ka dhashay agaasimaha isbitaalka caafimaadka ee marinka khaza waxa uu sheegay in muddo bil ah daawooyin ama sahaya caafimaad inaysan helin marinka khaza wuxuu sidoo kale sheegay in isbitaalka naasir uu afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay martigeliyay in ka badan afartan iyo shan ruux oo shuhado ah wuxuu hadalkiisa sii raaciyay agaasimaha in ciidamada yuhuudda ay si ulakaca u dhaawac dhamaystirayaan caruurta iyo waayeelada ku sugan qidaaca khaza si ay cadaadis u saaraan kooxda muqaawamada tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii oktoobar waxay maraysaa in ka badan soddon iyo sagaal kun iyo lix ruux halka ay dhaawcudna marayaan siddeetan iyo sagaal kun siddeed boqol toban iyo siddeed ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiya dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yuhuuddana ee si indhala-aana u beegsanayso dadka barakacyaasha ah dhinaca kale weeraro xukugallaha ay ciidamada maamulka yuhuuddu ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhacadaanta galbeed waxaana weeraradaasi ku shahiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale meelaha ay weerareen ciidamada yuhuuddu waxaa ka mid ah magaalooyinka dulkaram khaliiliyah alkhaliil iyo sidoo kale deegaanada cadaanta galbeed ciidamada yuhuuddu waxay weerar xukugallah ka geysteen magaalada dulkaram ee daanta galbeed gawaarida gaashaamana ay wateen ciidanka yuhuudda ayna dulmarsiiyeen guryo iyo goobo ganacsi ay leeyihiin dadka rayidka ee falastiiniyiinta ciidamada yuhuuddu waxay weerar xukugalla ka geysteen deegaanka shiyookh ee waqooyiga magaalada alkhaliil waxayna halkaasi ku dileen wiil dhalinyaro ah sida ay xaqiijiyeen ilaa wareedyo dhaqaatiir ah sidoo kale waxay wasaaradda caafimaadku sheegtay in ciidamada yuhuudda ee weerar rasaasin ay ka geysteen deegaan kale oo dhaca isla waqooyiga magaalada alkhaliil waxaana deegaankaasi magiciisa lagu sheegay sacir waxayna ku dileen hal ruux oo shacab ah ciidamada muqaawamadu waxay magaalada dulkaram ku qarxiyeen gaari cagaf cagaf ah way la socdeen askar ka tirsan ciidamada saynada yuhuudda waxaana qaraxa sidoo kale ku dhintay qaar ka mid ah ciidankii la soctay gaariga cagaf cagafka sida ay sheegtay guutada alqasaam oo ah garabka milatari ee kooxda muqaawamada guutooyinka nuuru shamsi iyo dulkaram waxay iyaguna qarax la beegsadeen gaari ciidan oo ku sugnaa magaalada dulkaram ee daanta galbeed khasaare xoogan ayaana qaraxaasi ka dhashay afar gaari oo nooca mikraafka ah ayay sidoo kale ciidanka muqaawamadu ku beegsadeen xaafadda alfurqaan ee galbeedka magaalada khaza waxaana ay dagaalyahanada muqaawamada weerarkaasi u adeegsadeen gantaalka loo yaqaana alyaasiin boqol iyo shan waxaana boolbool u kala faniinay gaarigii iyadoo ay sidoo kale dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askaraha ay gaariga saarnaa isla xaafadda alfurqaan waxay kooxda muqaawamada weerar ku ekeeyeen guri ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda waxaana halkaasi khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira lagu gaarsiiyey ciidamada saynada yuhuudda sidoo kale waxay ciidanka muqaawamada hoowiyaal ku garaaceen isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada cadowga yuhuudda oo ku yaala waqooyi bari xerada albureej saldhig ciidan oo ay askarta maamulka yuhuudda ku lahaayeen deegaanka nitsariim waxay ciidamada muqaawamada sigana ku garaaceen tiro hoowiyaal ah khasaare ayaana halkaasi laga soo warinayaa taliska ciidamada yuhuudda waxa uu sheegay in ciidankiisa laga dhaawacay afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay in ka badan toddoba askari waxayna tirada guud askarta ciidamada yuhuudda looga dhaawacay tan iyo bilowgii dagaalka toddobadii oktoobar ee labada kun saddex iyo labaatanka waxay maraysaa afar kun boqol sagaashan iyo sagaal askari iyadoo aan wada ognahay in tirada askarta yuhuudda looga dhaawacay dagaalka ay intaa ka badan tahay ugu dambeyntii ibraahim mansuur oo ah saddex iyo labaatan jir kasoo baxay xabsiyada gumeystaha yuhuudda ayaa dilay askari yuhuudda oo kusoo dhex ciqaabi jiray xabsiyada yuhuudda maamulka gumeystaha yuhuudda ayaa sheegay faahfaahinta xeriga ibraahim mansuur oo laba toddobaad ka hor gudaha u galay tuulada beyt ijza oo waqooyi galbeed kaga beegan magaalada barakeysan ee alqudus ee ku jirta gacanta gumeystaha yuhuudda halyey ibraahim mansuur ayaa helay guriga askarigii ku ciqaabi jiray xabsiga askarigaas oo lagu magacaabo yohayi afni oo afartan jir ah intaas kadib wax uu ku weeraray mindi ilaa uu ka dhintay askariga gumeystaha yuhuudda ayaa mar kale xabsiga dhigay ibraahim mansuur laba maalmood kadib markii uu howlgalkaa fuliyey يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
في النجوى في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaag qayba hore barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadallahaynta dunida oo aan ku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubintii hadalhaynta dunida oon kusoo gudbina wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobada aad maanta ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah xukuumadda rawaafidda ciraaq ayaa dil toogashaha ku fulisay dhallinyaro muslimiin ah ilawareedyo ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka ciraaq ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadda rawaafidda ay fulisay xukuuno daldalaad ah oo lagu fuliyey dhallinyaro ka tirsan muslimiinta ahlu sunnaha ee ciraaq dad kala daldalay ayaa tiradooda lagu sheegay inay gaarayaan ilaa iyo toban ruux oo muslimiin ah waxaana xukunka iyo dilka ay u dhaceen si qarsoodi ah oo aanay warbaahinta iyo dadkuba goobjoog ahayn dadka la gumaaday ee ka midka ah muslimiinta ahlu sunnaha ee ciraaq ayaa lagu eedeeyay inay horey u fuliyeen wax lagu tilmaamay howlgallo argagixiso ah mana jirto hanaan cadaalad ah oo ay mareen bishii abriil ee sanadkii lasoo dhaafay labakunsaddexylabaatanka markii sidan oo kale xukuumadda rawaafida ciraaq ay xukuuno daldalaad ah ku fulisay ugu yaraan koob iyo toban ruux oo muslimiin ah oo iyaganu ka mid ahaa ahlu sunnaha ciraaq xukuumadda rawaafida ciraaq ayaa geysata tacdiyaad iyo gobodfallo ka dhanaa maxaabiista muslimiinta ah ee ku jira jeelasha iyaga maamulaan kumanaan ku xidhan xabsiyada ayaana waxaa ka mid ah boqolaal haween iyo carruur isugu jira oo aan lahayn wax eed ah hay-adaha sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa tilmaamay in xukuumadda rawaafida ee ciraaq ay fuliso xukuuno daldalaad ah hay-adda loogu yaro human rights watch ayaa sheegtay inaanan hufanaan ku jirin xukunada dilaalka toogashada ah ma ahan markii ugu horeysay oo dowladda ciraaq ee rawaafida ah ay fuliso xukuno aan waafaqsanayn shareecada islaamka waxaana gacmahooda ku baxay dad badan oo muslimiin ah oo aan waxba galabsan kuwaas oo lagu eedeeyay inay geesteen falal ama ay ka tirsan yihiin waxa ay ugu yeeraan argixisada geeska kale dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa safiir cusub usoo magacooday waddanka suudaan hogaamiyaha militariga suudaan cabdulfataax al burhaan ayaa waraaqaha aqoonsiga safiirnimada kala wareegay safiirka cusub ee dowladda shiicada ah iiraan usoo magacooday dalka suudaan safiirka cusub ee iiraan usoo magacooday dalka suudaan ayaa lagu magacaabo xasan shaah waxaana uu noqonayaa safiirkii ugu horreeyay ee iiraan oo soo gaara dalka suudaan siddeed sano kadib wasaaradda arrimaha dibadda ee militariga suudaan ayaa dhankeeda waxay shaaca ka qaaday in safiirka cusuba iiraan usoo dirtay suudaan uu ka tarjumayo xiriirka wanaagsan ee labada dhinac u dhexeeyo dowladda shiicadaha iiraan ayaa ihtimaam gaara siinaysa qaaradda afrika waayadii dambe waxaa soo baxay warbixinno sheegaya in iiraan ay maadada yuraniyamka ka iibsato qaybo badan oo ka mid ah waddamada afrika safiirkan cusub ee dowladda shiicada ah ee iiraan usoo dirtay waddanka suudaan ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan heshiisi ay wada galeen xukuumadaha tihraan iyo khartuum dalka suudaan ee dhaca qaaradda afrika waxaa ka holcaya dagaalo aan sal iyo raad lahayn oo u dhexeeya ciidamada militariga iyo askarta r s f kuwaas oo ay ku baaba-een kumanaan qof oo rayid ah ayna ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan dhinaca kale haweeneyda u tartanta xisbiga dimuqraadiga ee mareykanka ayaa weerar culus ku qaaday donald trump kamala harris oo ah ku-xigeenka madaxweynaha mareykanka joe biden ahna musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee dowladda soo socota ayaa weerar afka ku qaaday donald trump madaxweynihii hore ee mareykanka oo hadda ah musharaxa jamhuuriga waxay donald trump ku tilmaamtay inuu yahay mujrim xag jir ah oo doonaya in dalka mareykanka uu dib u celiyo iyaduna ay dadka isaga la midka ee horey ugu soo riday xukuno xabsiyo ah maadaama ay kasoo shaqaysay garsoorka dalka mareykanka dhowaan madaxweynaha mareykanka ee joe biden wuxuu ku dhawaaqay inuu isaga haray tartanka doorashada soo socota haweeneyda ku-xigeenkiisa ah uu ku taageeri doono sidii ay doorashada u guulaysan lahayd ilaa iyo haatan ma jirto wax war ah oo kasoo baxay donald trump madaxweynihii hore ee mareykanka oo ku saabsan weerarkan afka ah ee lagu soo qaaday donald trump ayaa geed dheer iyo mid gaaban u fuulaya sidii uu mar kale u guulaysan lahaa xilka madaxtinimada ee dalka mareykanka ugu dambeyntii madaxweynaha dalka uganda baadiriga lagu magacaabo yugeri museveni ayaa u goondiyey dadka abaabulaya banaanbaxyada ka dhanka ah waddankaas yugeri museveni ayaa goondis culus u diray dhalinyaro wada abaabulka dibadbaxyo ka dhaca gudaha dalka uganda kaasoo looga soo horjeedo musuq maasuqa mas-uuliyiinta dowladda yugeri wuxuu sheegay in dadka abaabulaya banaanbaxyada ay dab ku ciyaarayaan isagoona ka digay abaabulka banaanbaxyo ka dhaca afaafka hore ee xarunta baarlamaanka ee dalka uganda dhalinyarada dalka uganda ayaa baraha bulshada waxay waayihii u dambeeyey wadeen olole ballaaran oo ay ku doonayaan inay ku dhigaan banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan musuq maasuqa mas-uuliyiinta dalka uganda dhalinyarada ayaa dhexdooda isugu baaqeeyay in tallaabo geesinimo ah la qaado laguna daydo dhalinyarada deriska yihiin ee waddanka kenya kuwaas oo ku qasbay madaxweynaha dalka kenya william ruuto inuu kala diro golihiisa xukuumadda xukuumad cusubna soo magacaabo madaxweynaha dalka uganda baadiriga lagu magacaabo yugeri museveni ayaa ah keliya taliya muddo tobannaan sano maamulaya waddankaas ilaha dhaqaalaha ee waddankaasna ay gacanta ugu jiraan shakhsiyaad kooban oo dowladda ah heerka faqriga iyo shaqola-aantana ay gaartay heerkii ugu sarreysay ee waddanka dalka uganda ayaa ka mid ah waddamada dhaca qaaradda afrika ee wajahaya faqriga oo ay la daalo dhacayaan dadka ku nool waddankaas waxayna dadka u dhundalola arrimaha afrika sheegaan in boqolkiiba siddeetan uu hoos u dhacay dakhliga waddanka uganda ee dhaca qaaradda afrika intaas ayaan kusoo afmeeraynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha ka harsan
من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markaana waxaad ku soo dhowaataan filim ay bahisay alkataa'ib alkhabaariya oo lagu soo bandhigayo dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka harboole ee gobolka jubbada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calasow
shalay oo ahayd isniin lix iyo tobankii bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si isku mid ah u weeraray saddex saldhig oo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland ay ku leeyihiin buulo xaaji harboole iyo miido dagaalkaasi ayaa lagu dilay in ka badan toddobaatan askari oo ka tirsan ciidamada huwanta ah ee ku tiirsan diyaaradaha dowladda maraykanka haddaba mu'asasada alkataa'ib ayaa maanta waxa ay baahisay sida uu dhacay dagaal culus oo lagu qaaday mid ka mid ah saldhigyadaasi oo ku yaala harboole dagaalka ayaa ku bilowday camaliyad nafuurnimo ah oo lagu beegsaday saldhigga kadibna waxaa saldhigga u daatay oo gidaarada jiray ciidamada mujaahidiinta ah oo qaarkood bartamaha saldhigga la helay qoryaha garbaha laga tuuro
على المعتدي كرام نادي الإسلام يا الأحرار قدام مرة قفا مرة لا تبهر وعصبة الأشرار sida caadada u ahayd ee lagu yaqiinay askarta shisheeya kalkaalka ah waxaa isdaarka ku daawanaysa ciidamada oo lugta furaya una cararaya halka ay ka yimaadeen ee kismaayo meydadka ciidamada dowladda ee goobta waran ayay qabanaysaa kaamirada alkataa'ib halka sidoo kale gacanta lagu dhigay maxaabiis ciidan oo qaarkood la carari waayey rasaasta haleeshay halka kuwo kalena ay ku qalqaleen camaliyadda nafurnimo ayna gara waayeen jihada ay kaga soo dhacayso rasaasta dagaalyahanada dagaalkan ka qayb qaatay ayaa dhammaystiraya dhaawacyada ciidamada mujaahidiinta ayaa gudaha u gelaya xerada harbooleh ee gobolka jubbada hoose hub iyo rasaas noocyo kala duwan leh sidoo kale goobta waxaa laga kaxaystay gaadiid ay ka carareen ciidamada dowladda federaalka ah ee ka badbaaday dagaalka muqaadaraad sanduuqyo ku jira sida sigaarka iyo qaad badan oo ciidamada ay cunayeen ayaa lagu arkayaa filimka kuwaas oo ay gubayaan mujaahidiinta si kastaba ha aatee isdaarkan ayaa muujinaya awoodda ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin maadaama si isku mid ah ay u weerarayaan dhowr saldhig oo ay ku sugan yihiin kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah kuwa maamulka jubbaland iyo ciidamo ka tirsan kuwa liubolis ay kala dirtay dowladda xabashida etoobiya sidoo kale isdaarkan waxa uu dirayaa fariin ku wajahan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada maadaama dalka ay isaga baxayaan sanadkan ciidamada shisheeye ee admis iyagoo banaynaya magaalooyin ay ku sugnaayeen muddo sannado ah waxaana la isweydiinayaa sida dowladda federaalka ay u buuxi karaan goobaha ay ka baxayaan shisheeyaha amaba ay u xajisan karaan magaalooyinka ay hadda ku sugan yihiin خذ من زمن قد مضى عبرة والصار فيما مضى والصار حرا على المعتدي كره يجناد الإسلام يا الأحرار قدام مرة قفا مرة لا تمهل بعصبة الأشرار
وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في البلوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت